marka waxaan gudbinay mooshin xildhibaano soomaaliyeed oo dhowraayo dastuurka iyo jiritaanka baarlamaanka soomaaliyeed dhowraayo waxay gudbiyeen mooshin ku qotoma siduu qabo dastuurka iyo xeer hoosaadka baarlamaanka waxayna ka gudbiyeen gudoomiye gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari kadib markaan aragnay baarlamaankii soomaaliyeed inuu sii tabar dhigaayo kadib markaan aragnay in howlo badan oo muhiim ahay oo na hor yeela in muxuu ahay lagu lagu fashilmay oo muxuu ahay itaaldarri baarlamaanka awgiisa ee loogu fashilmay kadib markaan aragnay dastuurkii dalka aan doonaynay baarlamaankii sagaalaad oo isbarbardhig sameeyey inaan maanta gacan lagu haynin xataa ayna noo muuqanin in baarlamaankan oo tabaran aanan la horkeenayna ay noo muuqato kadib markaan aragnay muxuu ahaay baarlamaanka dhexdiisa inay ka jirto muxuu ahaay dabacsanaan oo sababna ah guna u ah eex iyo muxuu ahaay kala fuquuqid baarlamaanka dhexdiisa ah howlo badan oo aanan dalka iyo dadka aan wax u taraynin biisi lagu yahay inuu noqday baarlamaanka baarlamaan qof jeebka ugu jiro oo markii la rabana muxuu ahaay wixii la doono la horkeenaayo wixii aan la dooninna uu ka haysanaayo